hard.
barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimce shanta bisha mey sannadka laba kun iyo toddobiyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa si wada jira idinla socotiinaya nuur xasan nuur iyo weliba aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aan idiin hayna dhegaystayaal waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka
inta la hurdiya habeennimadaan hawsha qaban jira oo hadhowbaan geed habboon oo harle tegi jira wuxuu odhanayaa ninkuu caano saxaara leh oo aan lagu saxan soohan laga maan marka uu doonayo inuu inuu u dhimanayo ayuu fahamsiinaya hasha ama geela u sheegaya haddaan diriirtaa ragga daba maro allow laydilo oo aan laydayn buu leeyahy dhinacii heesaha ayaan iyaguna ka midhnaan doonin barnaamijkeena dhallinyarada maanta waxaana ka mid a heesa aanu idiin hayno
ilaac baxay baad habeenku gudaa hirkuu muuqdaad ile migsataa hankaaguna tuu heelayahu u heesunbay hamuumtu tire miyay hadalhay xubintii ciyaarahana waad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
madaxweynaha maraykanka donald trump iyo xubnaha xildhibaanada jamhuuriga ee aqalka cad ayaa ku yeeshay kulan ay ugu dabaaldegayaan guul ay ka gaadheen meelmarinta xeerka caafimaadka kaasi oo noqonaya tallaabadii ugu weyneed ee maamulku uu guul kaga soo hoyo dhinaca sharci dejinta guushan ayaa siisay aqalka cad iyo xildhibaanada jamhuuriga inay sameeyeen iskarabsi muhiima kadib toddobaadyo ay ku guuldaraysteen iskudayo ay dib ugu celinayeen islamarkaana ay ku keeneen beddelka xeerka caafimaadka ee obama ker madaxweyne trump iyo ku-xigeenkiisa mike pence ayaa xoojiyey wadaxaajoodka xeerkan markan labaad iyo samaynta xeer lagu meel mariyo codad ku filan si uu ugu gudbo inay ka doodaan golaha sanadku waxaana aqalka cad uu iminka wajahayaa weji kaloo adaga kaasi oo ah in sanadku ay ku meel mariyaan codad badan balse xubnaha jamhuuriga ee la joogay aqalka cad madaxweyne trump ayaa uu ballanqaaday guul
isku dhacyo xuduudda ku dhex maray ciidamada dalalka bakistan iyo afghanistan ayaa sababay dhimashada dhowr qof oo shacab ah kadib markii uu dagaal ka qarxay dhul lagu muransan yahay oo ku yaala xuduudda afhayeen u hadlay ciidamada bakistan ayaa sheegay in dagaalka uu qarxay kadib markii ciidamada afghanistan ay rasaas ku fureen koox tirakoob dad ka sameynaysay magaalada koonfurta galbeed ee shamaan dhakhaatiir ku sugan jamaan ayaa v o edu u xaqiijiyey in ugu yaraan lix qof oo shacab ah la dilay islamarkaana in ka badan soddon kale la dhaawacay saraakiisha militariga bakistan ayaa sheegay in isku dhacyada ay sii xoogeysteen kadib markii ay bilowdeen islamarkaana ay weli ay socdaan gaashaanle sare aasif kafuur ayaa sheegay in dhowr ka mid ah askarta bakistan oo ilaalo ka ah dad shacab ah oo tirakoob sameynayay ay ka mid yihiin dhaawacyada waxa uu sheegay in ciidamada bakistan ay rasaas jawaab ah ay ku fureen kuwa afghanistan islamarkaana dhinaca xuduuda la isaga gudbo ee jamaan la xiray saraakiisha ammaanka afghanistan ayaa v o edu u sheegay in qof rayid ah uu dhankooda ka dhintay islamarkaana qaar ka mid ah booliska xuduudda ay dhaawac yihiin
duhur wacana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waxaad dhegaysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o a waxaananu ku guda jirnaa barnaamijkeenii dhallinyarada maanta haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii aan ugu magac darnay sooyaalka dhaqanka oo maalin kastoo jimca aad ka dhegaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a waxaana toddobaadkan barnaamijkiin inoogu soo diyaariya magaalada muqdisho waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
maxamuud warsame faarax agaasimaha waaxda fanka iyo suugaanta ee ku soo dhow barnaamijka dhaqanka v o a bal aynu eegno heeshowleedka soomaalidu ay lahaan jirtay marka laga hadlayo qabashada howlaha ama madadaalada si ay daalka iskaga ilaaliyaan aan ku horeeyo horta heeshowleedkan ay dadku sameeyeen naxow gunteeda wahay ujeedku muxuu ahaa
cabdiqaadir waa mahadsan tahay hees howleedka waxa weeye hawsha marka la qabanayo ayaa firfircooni laga raadiyaa xoolaha iyo wax walba oo loo heesaya haddii ay nafle yihiinna heesta waa yaqaaneen haddaan loo heesinna waxbaa ka dhiman mar mar walba marka waa hawl laysku dhiiri gelinayo iyo nafleydii la waraabinayey ama la daajinayey ama la kaxaynayey oo la caraabinayey ama la hayaabin hayaaminayey oo loo heesayo weeye marka waa xariir dhex marayo bini aadamkii iyo hawshii gacanta lagu hayo xayawaanku u badantaa ha hawshii gacanta lagu hayay tusaale ahaan ninkii howlu dhabeena oo hawsha qaban yaqaan wuxuu yidhi inta la hurdiya habeennimadaan hawsha qaban jira oo hadhow baan geed habboon oo harle tegi jira isagii baa isqancinaya markaa garanaysa wuxuu sheegayaa inuu hawsha hore u qabsan jiray marka haddii aynu ku hormarro xoolaha xoolaha waa loo heesaa heestana waa yaqaaneen xooluhu way maqlayaan wayna garanayaan marka marka la waraabinayo geela oo kale waa loo heesaa marka la caraabinayo waa loo heesaa marka heestu marba sibay ku socotaa haddii aynu hadda ka soo qaadno heesta geela marka caanaha geela la ammaanayo oo geela loo abaalgudayo lale geelu waa wanaagsan yahay wuxuu odhanayaa ninkuu caano saxara leh oo aan lagu saxan soohan laga maal marka maadaama caanaha geelu saxare leeyihiin oo geelu habeed leeyahay haddana laguma saxduu leeyahay garanaysaa
gorsay gebigiyo gaanka ceelkuba waama gooyo waama guuraan gardaygodobada geerasha hortood geeda ka helo gooja buubnodo xaga iyo dhay xirri kula tegey xag la maro iyo xaaladaa baray wiil majacas miray oo magaalada beradaadiyey miiladaadii maalintii ceel kaa maqaayado kumijili waa haddaan tamashlaha hadba guri tago oo timaafiro oo hablada tago oo tallaabada tiltilmaansado wale tirey ti ilaahiyo tayda mooyiye taa wadaa dhigay
marka uu doonayo inuu inuu u dhimanayo ayuu fahamsiinaya hasha ama geela u sheegaya uu diyaar u yahay mada inuu dee nafta u waayo haddaan diriirtaa ragga daba maro allow lay dilo oo aan laydayn buu leeyay anoo kuu dagaalamaya adiga difaacaaga iyo birmadkaaga ama dhacaaga ama dhicintaada haddaan ragga u daba maro oo anugu aan isreebo ishabaaraya wuxuu leeyahay allow lay dilo oo aan laydayn farur yaciro farur dhabadka fulaka cabsada hobay weheyo iyo wobay hobay weheyo gaalugeel fulay gaadhi maaye haka gara fulo gaalugeel fulay gaadhi maaye haka gara fulo iyo wobay Hobay weheyo, hobay weheyo, ceelan kuu galay, cabsi maaye cilma ku qabtaa iyo wobay habay weheyaan habay weheyaan iyo wobay habay weheyaan habay weheyaan tagi weydaye matig laa shubay taasi weydaye matig laa shubay tagi weydaye matig laa shubay iyo wobay habay weheyaan habay weheyaan iyo wobay habay weheyaan habay weheyaan iyo wobay habay weheyaan habay weheyaan iyo wobay habay weheyaan farur dhabaa faru dhabaa habay weheyaan habay weheyaan habay weheyaan iyo weye habay weheye habay weye reer caraaliyo reer cilmiga sare waan colownaye caynankii hagari habay weheye mar kale wuxuu leeyahay bir madaxiitooy birna ka cabsaday waa nin baqayo biidna kugu waa waxba isina kugu waa wey biidna kugu waa marka ku heli maayo nin aan ku dhicin adiga wey wuxuu kaloo leeyahay markuu u heesayo wiil shabaaboo shax la jeeciyo wiil shabaaboo shax la jeexiyo shirka kaa tegey caano shawliyo kaama shugo xoor dee dhallinyaro barbaar hor ka aaday haasaabu ka hadlaya shax iyo shir oo geedaha odayaasha iyo meelaha iska joogay ama tuulada jooga ama magaaladii aaday oo iska tabashileeyey waxa weeye caana kaama maalo wey ujeeddadu marka geela heestu way kala yaro duwan tahay marka la waraabinayo uu kamiinta yahay waxaa la odhanayaa sool inaa tegi soddon inaa qadi saa biyaha ku cab waa la dhiiri gelinayaa marka uu durduurta ama sabaasha ama rakaada yahayna waxaa la odhanayaa sool baa tegi waxaa biyaha marka lagu haa ugu marka dambe oo la- la durduurayo wuxuu leeyahay sool inaa tegi soddon inaa qadi saa biyaha ku cabso kamiintii muu dhihi sool baa tegi iyo soddon baa qadi iyo sararaha biyaha buu leeyahay marka ma garanaysa iley sool baa tegiye iley soddon baa qadiye iley sararaha biye buu markaan leeyahay marka horena waa boobsiiso wuxuu sool inaa tegi ilayaa soddon inaa qadi ilayaa saa biyaha ku cab weye markaa geelu horta waa caynka ah heesihiisana lama soo koobi karo mar waa loo ducaynaya wuxuu leeyahay adoo qararada qaarka sare iyo qoorta kula jira qubla kugu qubay oo ku wada qoob qararadu waa geed geedaha caleenta macaan oo geelu jecel yahay oo aan qodax lahayn oo uu qoorta kule la galo qubla kugu qubayna wuxuu uga jeedaa roobka qublaha la yidhaahood si yar u da-o nooc roobka geeli baad adigu dheeraatay aan ballo'du u nimaadno hadduu geesaa soo yar godan yahay wuu gaduubada giir ku leeyahay waaban garannoo gaafiyow cilin waa guryaannahay hadduu hayshiyo horaadada lulo wuuna haybsado girbanna heliyo wallee hadilow wuubanna hayaa hadduu dabadiyo dambeedka cad yahay wuu dar madhan galo raggii diriirsii oo isdiligaag bal haddana kuye sidii dhaydii dhaayin kala hayd looga dhami jiray diinow cagaweyn mawdhan siinaa bal haddana kuye caana saafiya oo si noolba leh suubanow cilin saaka laga maal bal haddana kuye dhaydi niman dhabin oo dhowaan yimid dharaaraha hore wuu dhayalin jiray bal haddana kuye naaga baladood waa basari kibir ragga beledii waa bakhaylnimo geela beledii waa bishuu guro giirra beledii waa biyo isii bal haddana kuye naaga dhididaa dhayma lulanine dheray kariyeen raggoo dhididaa dhayma lulanine wax dhibaa helay geeloo dhididaa dhayma lulanine dhigaa lagu raray giirra dhididaa dhayma lulanine wuu dhammootiyey bal haddana kuye wiilan bawdadu baaca weynayn oon bilaawuhu beerka kaga dhegin beer yarow cilin baylah kuma tiro loodaanu imaanaynaa loodu marka iyaduna ee, waana hawl badan taha markuu loda u heesayo wuxuu leeyahay haddaan xayow looda horta xay iyo bey iyo dhiin iyo saasaa loo isticmaalaa geelana good iyo maadhiin iyo saas iyo magacyo gaaruu leeyahay geel oo ha- ka wada dhaxaysa iyo goodir iyo waxaasaa la yidhaahaa marka xay wuxuu leeyahay haddaan xayow xag iyo xaggaba xareedi wadhnayn wayla xidhan iyo xiixdu waa been markaas buu leeyahay oo, ee, caashuu saaraa halka weyluhu ku xidhan weyshiisu ku jirto marka weylaha meel baa loogu xidhaa halka ay ku xidhan tahay ama ku xeraysan tahay buu la warwareegayaa oo moog tahay marka haddii aadan xareed cabban weeye oo aan xareedi ballida kugu jirin oo aadan barwaaqo ku jirin wayla xidhan iyo xiixdu la- waxa weeye waa arrintaasi dhici mayso weeye mar kale wuxuu leeyahay wadaandhi likoy sacaadha rag ma leh oo ninkaa dhimay wuxuu haaraamayaa wadaanta yar marka intaa waa ridayaa waa soo bixinayaa waa ku bilqina waa ku wilqinayaa meesha halkaa wuxuu ka cabanaya wadaanta yar moogtahay mar waa ammaanayaadoo sac dacal dheer leh looda sumadda dhagaha ah ayuu ammaanayaa wuxuu leeyahay babatada dheer oo barbar u taal bay ma soo lulay oo ma loo bogay macnaha halkaa wuu ammaanaya mar wuu la hadlayaa wuxuu leeyahay haddii gorodow waa markuu kamiinta yahay goosan horo yimi oo mid gayfani gadaal ka hardiyey wiilka gaban iyo wuxuushaha oday waa ka guulmaan og- ma- oo ma geli karo markaa nin tabar galay oo aan oday noqon oon wiilna ahayn ayaa shuba buu leeyahay mogta oo ku filan waan gartay bal arigii oo aan kala qaadayno idihii arcadkii
idaha iyo riyaha horta idaha haddaynu ku horeyno idaha waa loo heesaa
horda maxaa lagu ammaanaa wuxuu leeyahay eh, waxay leedahay halkan gabadha idaha eh, u heestay dayla foorora adoo foorora foorihii guga oonad filanayn feedha kaa qabay macnaha gugii kugu daaweeya adoon filan- filanayn ma garanaysa mar kale waxay leedahay dayla waxay tidhi aan duceeyo nayla daadshe deexa laydhigo macnaha idigu waxay jecel yihiin hadeegoo dhulka deexaa way ku dhaqmaan haa marka iyadii laxdii baa codsanaysa marka guud ahaanna idaha daylaa la yidhaha dayla haddii la yidhaaho lax oo dhan baa laga hadlaya idoo dhan waxaa kuu soo haray riyaha riyaha waxay leedahay garoy maadaa waa haddii guga mar la guuraa oo la gaaxshaa oo gumbada weyn geeda ka xagtaan ma garanaysa waxa weye garoy waxaaba la yaabkaaga iyo maadaadu tahay haddii guga la guuro adoo barwaaqaysan oo aan saaka lagu lisina lagu gaaxsho oo candhada jiitamaysa markaa geeduhu ka xagtaan markaasaaba oo ashqaraarkaaga iyo layaabkaagu joogaa weye waa ammaan maxamuud warsamo faarax aad baad u maadsan tahay ee, cilmigaaga iyo wakhtiga wanaagsan waan kaaga mahadnaqaynaa intaabuu nooga idin leeyahay barnaamijkii aad baad u maadsan tahay adaa mudan walaal
waa hagaag hoobaalayo heedhe waxaan filayaa nuurow in dad badan dhinacii dhaqanka iyo weliba een ay wax badan heeso badan oo xoolaha aad heleen iyo aad eh, cabdixakiino waxaan la yaabay sida uu u falanqeeyey geela lo-da riyaha iyo maaragtay dhammaan eh, xoolaha la dhaqda ee soomaalida waxaa cajiib ahayd markuu geela yidhi geelu geela fulay gaari maaya ha ka garab fulo haddana kamu sii tegine loodiiba tegey wuxuu yidhi, Haye.
haddaan hayow xaggan iyo xaggaba xareede wadhnayn weyla xidhan iyo xiida waa been yaa salaam kamu sii hadhin haddana arigiibuu tego kaasoo idihii tego wuxuu yidhi daylo foorara adoo foorara foorihii gugu feedha kaa qabay midna Waxa- kamaba teginba waxaan ka fahmay in eh, maaragtay qof kastaba xoolaha uu leeyahay inuu si gaara u xayeysiiyo Ah, Oh, aad iyo aad aad aad iyo iyo aad aad.
soomaalidu waxa weeyaan in badan bay een arrimahaas ka hadleen cabdiqaadir maxamed cabdullahi ayaa noosoo diyaariyay barnaamijkii sooyaalka dhaqanka ayuuna ahaa waa hagaag mar kale ayaan dhegaystayaal idin leenahay dhammaantiinba duhur wacan oo wanaagsan waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii dhallinyarada maanta ood kala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii ciyaaraha waxaa la diyaara islamarkaana inoo soo tubin doona nuur xasan nuur nuur bukhaari oo hadda istuudiyaha igu heliya haya nuur
haddii aan ku horrayno kooxda manchester united ayaa guul muhiim ah kala soo laabatay xalay dalka sbain oo ay kula soo ciyaartay naadiga silta vigo is-aragga koowaad ee wareegga semifinalka koobka yuruba league manchester ayaa ku badisay hal gool iyo eber waxaana goolka u saxiixay weeraryahankooda marcos rashford oo si toos ah ugu dheliyey laadka xorta ah is-aragga labaad ee labadan koox ayaa khamiista soo socota ka dhici doona garoonka old traford ee magaalada manchester dhinaca kale kooxda ayax ee dalka holland ayaa hal lug la gashay finalka koobka yuruba league kadib markii ay afar gool iyo gool habeen hore ku garaacday naadiga lyon ee dalka faransa is-aragga koowaad ee wareegga afarta koox laba ka mid ah goolasha aikis waxaa u saxiixay weeraryahanka reer burkina faso ciyaaryahan bertrad trayore halka labada kale ay kala qaybsadeen casper dolbeg iyo amin yunis goolka keliyaha ee lyon waxaa saxiixay ciyaaryahan matthew falbwena lyon oo aanan weligeed ciyaarin faynalka tartamada waaweyn ee qaaradda yurub ayaa hadda u baahan inay dhaliso saddex gool iyo eber is-aragga labaad oo dhici doona kow iyo tobanka bisha mey haddii ay badiso waxay faynalka yuruba liig la ciyaari doontaa mid ka mid ah kooxaha manchester ama selta vigo faynalka koobkan ayaa ka dhici doona magaalada stockholm ee caasimadda dalka sweden dhammaadka bishaan dhinaca talyaaniga waxaa ugu weynaa isbuucan hadalhaynta ciyaaryahan faranjeeska tuuti waa halyeeyga kooxda kubadda cagta ee roma waxaa lagu wadaa inuu ka fadhiisto ciyaaraha dhammaadka bishaan mey sidaas waxaa ku dhawaaqay agaasimaha sboortiga ee roma monchi kabtan tuuti oo ah afartan sano jir ayaa kooxda roma u dhaliyey saddex boqol iyo toddoba gool kadib markii uu ciyaaray toddoba boqol siddeetan iyo saddex kulan afar iyo labaatanka sano ee lasoo dhaafay maamulka roma ayaa sheegay in toti uu noqon doono agaasimaha kooxda islamarkaana haddii uu ka fadhiisto ciyaaraha kulankiisa ugu dambeeya ee uu roma u ciyaaro ayaa la filayaa inuu noqdo kan ay la ciyaari doonto siddeed iyo labaatanka bishan mey naadiga genoa toti wuxuu ka mid ahaa xidigihii xulka talyaaniga u qaaday koobkii adduunka ee sannadka labada kun iyo lixdii kooxda roma waxa uu la qaaday horyaalka talyaaniga iyo laba koob oo ah tartanka kobba itaaliya ingiriiska kulamo xiise leh ayaa dhici doona biri laakiin maanta hal kulan ayaa dhici doona waxaana uu dhex mari doonaa kooxaha tottenham iyo westham kulamada kale ee biri waxa ay dhex mari doonaan manchester city oo la ciyaari doonto crystal palace stoke waxa ay booqan doontaa kooxda ponmouth benly ayaa soo dhoweyn doontaa west bromwich albion hall city waxay la ballansan tahay sunderland watford ayaa la ciyaari doonta lester halka swansea ay isarki doonaan everton sbain hal kulan ayaa caaw dhici doona waxaana fooda isku diri doona kooxaha sevilla iyo real sociedad birina waxaa dhici doona kulamo xiise leh oo ay ku jiraan kooxaha ku hardamaya hanashada horyaalka barcelona ayaa la ciyaari doonta habeen dambe viyareal halka real madrid ay booqan doonto naadiga qaranada sporting gihon ayaa beri galabtii waxa ay la ciyaari doontaa las balmas ibar iyo atletic madridna waxaay ku ballansan yihiin magaalada madrid dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta haddii aan intaasi ku dhaafno dhegaystayaal ciyaarihii aan cabdixakiin maxamuud shirwac ka codsaday inuu inoo dulmaro qodobada wararka caalamka ugu waaweynaa duhurkan
mahsanid nuur madaxweynaha maraykanka donald trump iyo xildhibaanada xisbiga jamhuuriga ayaa aqalka cada ku yeeshay kulan ay ugu dabaaldegayaan guul ay ka gaadheen meelmarinta xeerka caafimaadka kaasi oo noqonaya tallaabadii ugu weyneed ee maamulku uu guul kaga soo hoyay dhinaca sharci dejinta guushan ayaa siisay aqalka cada iyo xildhibaanada jamhuuriga inay sameeyaan isgarabsi muhiima kadib toddobaadyo ay ku guuldaraysteen iskudayo ay dib ugu celinayeen islamarkaana ay ku keenayeen beddelka xeerka caafimaadka ee obamaker dhinaca kalena isku dhacyo xuduudda ku dhex maray ciidamada dalalka bakistan iyo afghanistan ayaa sababay dhimashada dhowr qof oo shacab ah kadib markii uu dagaal ka qarxay dhul lagu muransan yahay oo ku yaala xuduudda hafayeen u hadlay ciidamada bakistan ayaa sheegay in dagaalku qarxay kadib markii ciidamada afghanistan ay rasaas ku fureen koox tirakoob ka waday dadka koonfurta galbeed ee jam mahadsanid cabdixakiin markaana dhegeystayaal aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabannay codka mukhtaar birof
ilaac baxay baad habeenku gudaa hirkuu muuqdaad ila migsataa halkaaguna tuu heelayuhu u heesunbay hamuuntu tire miyay hadalhayntu hil noqotaa cod baan ku habaabay haaribano waquuwanahaygu hoy u yahe hosaala fuufku waa hadime maxaan hoobe qalbiga ku habaa cod baan ku habaabay haaribano waquuwanahaygu hoy u yahe hosaalaa fuufku waa hadime maxaan hoobe qalbiga ku habaa heryada kalgacaylku hawl badanaa qofkii huwanba ahaa feefta qabe heryada kalgacaylku hawl badanaa qofkii huwanba ahaa feefta qabe hadman hodane ku haabanaya heryada kalgacaylku hawl badanaa qofkii huwanba ahaa feefta qabe heryada kalgacaylku hawl badanaa qofkii huwanba ahaa feefta qabe hadman hodane ku haabanaya ruuxii hadhuurdaa hanfiga dhibsado kahayira meel hantaaqa jirte intaa kama hoyda hor aragay naftaydan hallowsan baan hal maqlay habeenka hurdaba ma haybsadoe ruuxii hadhuurdaa hanfiga dhibsado kahayira meel hantaaqa jirte intaa kama hoyda hor aradaye naftaydan hallowsan baan hal maqlay habeenka hurdaba ma haybsadoe sidii ku hagaagayoo haba tacay amase hogal hoortay baad u hirto hareerta wadnahaada harsade hamuumtuna way halgaad badanto
waa hagaagga waa mukhtaar beerof iyo weliba heestii shirib dhegaystayaal heestaasaa guniyo gebagaba iyo gunaanad baa idaacaddeenni duurnimo ee dhallinyarada maanta waa si wada jira idinku daadihinayaan nuur bukhaari iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shuruuc tan iyo intaynu idacaddan idaacadda xigta isugu iman doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
heryada kalgacaylku hawl badanaa qofkii huwanba ahaa feefta qabe heryada kalgacaylku hawl badanaa qofkii huwanba ahaa feefta qabe hadman hodane ku haabanaya